dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin gaaraya ilaa afar iyo toban muwaadin kuwaasi oo laga soo daayay xabsi ku yaala dalka suudaan waxaana diyaaraddii ay saarnaayeen muwaadiniintan markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha adancadda ee magaalada muqdisho si diiran ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya toddoba ka mid ah afar iyo tobanka muwaadiniin ee ay dowladda federaalka kusoo celisay dalka ayaa gaaray magaalada hargeysa halka toddoba kale lagu soo dhoweeyey garoonka aadan cabdulle cismaan agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurbajoogta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah doctor maxamed xuseen gaas ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda dadka la soo celiyey
muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meelaha kala duwan taas mas-uuliyadaha aanu qaranka u hayno mid ka mida weeyaan oo maxay ahayd ayna faran waxaa halkan ila jooga iyagana madaxa xafiiska wakiilka madaxweynaha ee arrimaha migrationka iyo hay-adda qaxootiga qaranka gudoomiye ku-xigeenkii labaad agaasime ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka maxamed cabdulaahi salaad ayaa dhankiisa ka hadlay dib u soo celinta muwaadiniintan ku tahay labaatan iyo kooda bisha toddobaad waxaa magaalada muqdisho ku soo dhoweynay dhallinyaro ka soo laabatay dalka suudaan oo ka kooban toddoba qof tiradooda kood waxay ahaayeen afar iyo toban toddoba qof oo kalena waxay ka degtay magaalada hargeysa waxaana aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda o m oo runtii kaalin muhiim oo door fiican ka qaadatay iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadana runtii dadka sida u soo noqon lahaayeen iyadana doorkooda ka qaadatay